ciidamada booliiska ee qaabilsan ka hortagga rabshadaha ayaa gudaha u galay fagaaraha tagsiim ee ku yaala caasimadda turkiga ee istanbul halkaasoo muddo laba toddobaad laga joogo ay la wareegeen kumanaan qof oo dhigaya bannaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda ciidamada ayaa adeegsaday gaaska dadka kaga ilmaysiiya iyo rasaas cinjir ah taasoo horseeday in dadkii bannaanbaxyada dhigayay ay cagaha wax ka dayaan waxaa tallaabadani ay ku soo beegmaysaa iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajeb dayib erdogan uu ku baaqay wadahadal uu la yeesho siyaasiyiinta soo qabanqaabisay bannaanbaxyada socda saare cabdi axmed oo washington joogta ayaa qadka taleefonka ee magaalada istanbul kula xiriirtay bashiir khaliif macalin oo ah arday wax kadhig ka dhigta magaaladaasi saaka abaarihii saaka salaadii subax gadaasheed faqaaraha tagsiim waxaa mar labaad dib ugu laabtay ciidamada booliska ayaa dib u galay meeshaas ayay saaka la wareegeen oo mudaaharaadyadii ka kala kaxeeyeen iyagoo u adeegsanaya rasaasta dadka ka ilmaysiisa iyo wixii lamid a iyagoo u adeegsanaya meesha saaka waxaa zahra banaanbixi ayaa si kale oo weji kale oo maalmihii hore uu ku bilowday ayuu lasoo laabtay oo ah in ay iskaga hor yimaadaan booliska iyo dadka shacabka ah marka laba qof inay ku dhaawacmeen baa saaka kolley ay saxaafadu sheegaysaa tviyada iyo jornaalada iyo ku qoran ilaa haddana way sii socotaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha magaalada istanbul ayaa saaka mar ka hadlay marka ay galeen boolisku kadib waxa uu sheegay in ay meesha u galeen fagaaraha tagsiim waxyaaba ay ku dhejiyeen oo tabeelooyin iyo waxalkudhegi iyo waxyaaba ay ku qoreen inay meeshaas ay ka tirtiraan ayay ayuu sheegay inay inay meesha u galeen marka saas ayay maanta wax u socdaan ma garatay mhm waayahay tallaabadan booliisku uu qaaday ma laga yaabaa inay wax u dhinto wadahadaladii la filayay inay dhex maraan ra-iisul wasaare erdogan iyo siyaasiyiinta ka dambeeya dibadbaxyada socda zahra waa laga yaabaa sida uun aan wada ogsoonahay berri waxaa la filayay in ay kulmaan ra-iisul wasaare erdogan iyo dadkii soo abaabulay banaanbaxyadan oo ay hogaaminayeen qolyaha bii-ada inay ololeeyaan sheegta marka waa laga yaabaa inay tani caqabad ku noqoto sababtay tahay meeshaas ayaantii hore waxyaabahay ka xanaaqeen ay dalbanayeen waxaa kamid ahayd waxyeelada ay boolisku geysteen ayaa waxyaabahay ka cabanhayeen kamid a dadka la xirxiray awoodda loo adeegsaday marka waxaad moodaa haddii ay tii oo kale haddana ay adeegsadaan boolis inay caqabad noqoto ayaa suurtagal ah waayo dibadbaxyadan waxay socdaan muddo waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan adeegyada bulshada waa siday xaaladda nabadgelyada iyo nolosha shacabka caadiga ah magaalada istanbul horta waa magaalo weyn waa magaalo ilaa shan boqol oo kilomitr oo iskuweero ku fadhida dad tiro badan ayaa ku nool ilaa toban iyo sideed milyan meelahaas ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin sidaa darteed fagaaraha ay wax ka socdaani waa meel kooban marka bulshada hadda wax saamayn oo saas u muuqata weli kumaysan yeelan laakiin laga yaabo hadday sii socoto way saamayn bay yeelan kartaa dabcan wuu sii ballaaran karaa marka saamayntiisu intan way kasii badnaan kartaa laakiin ilaa iyo hadda saamayn sidaas u weyn oo hadda la sheego hadda ka hor oo ka badan dadka mudaaharaadayaasha ah waxa kasoo gaaraya ka badan hadda ka hor oo maysan ka jirin magarata waayahay bal waxaad ka warantaa markaad isbarbardhig ku samayso banaanbaxyada waaweyn ee maalinkii laba iyo tobnaad ka soconaya turkiga iyo kuwii horey uga dhacayay ama qaarkoodba wakhtigan ka dhacaya wadamo ka mida dunida carabta ee farqiga aad isleedahay wuu u dhexeeyaa muxuu yahay zahra haddaan fiirino banaanbaxyada ka dhacaya waddanka turkiga iyo banaanbaxyada hore ee kadha ka dhacayay wadamada carabta waxaad moodaa hal weji way iska leeyihiin hal wejina way isku khilaafsan yihiin alxabba way iska leeyihiin oo dadku waxaan la yidhahda nin walba xorriyad ayay in ay raadinayaan iyo dimuquraadiyad wax la yidhaahdo halkaa erey way iska leeyihiin laakiin marka aad waraysato dadka turkiga xataa kuwa banaanbaxa wada ee kasoo horjeeda dawladan haatan jirta ee xukuumadan erdogan waxay ku sheegayaan inuusan banaanbaxoodu noqon karin kana damacsanayn banaanbaxyadii ka dhici jiray wadamada carabta oo kaleete laakiin haddii ay sidan usii socdaan waa laga yaabaa in ay saamayntii ay reebeen banaanbaxyadii wadamada carabta ka dhacay oo kale inay jirto inkasta oo dadkani cabashooyinkooda aada moodid in aysan markii uun fikirka fikir ahaanta dadku xindhaindheeya ay fiiriyaan dad xaqiiqada garab marsan ay u arkaan oo dad noloshoodii la hormariyey ilaa iyo haddana lagu tala jiro in noloshooda lasii hormariyo xorriyad badanna ku nool dabcan ay jirto haddana saas ay tahay iyagu waxay ku sheegayaan inay ninkani uu dictatoriyo adeegsado in uu maxaan ku yidhahdaa uu ka fog yahay waxaa la yidhaahdo dimuquraadiyadda in uu ama ra- uusan raalli iyagu ka ahayn uu soo saari doono inuu dowladii islaameeyey waxyaaba noocaasa ayay ku andacoonayaan marka maalmihii hore waad mooday inuu farqi badan u dhexeeyo laakiin hadday maanta haddana rabshadihii soo cusboonaadeen waxa ay ku dambayn doonto lama saadaalin karo ma garata waayahay bashiir macalin ee waxaa jirta ra-iisul wasaaraha maruu ka soo muuqday fagaaro isaga iyo qaar ka mid a xukuumaddiisa in dad badan ay sidoo kale soo dhoweeyeen oo ay u sacbatumayeen oo ay dhinaca kale ka soo horjeedeen dadkaasi dibadbaxa sameeyey iyaguma wakhtigaas keliya ku koobnaayeen mase weli dhankoodana waa ay wadaan
waxaad moodaa laba mar oo uu marka kasoo degay ra-iisul wasaaruhu magaalada istanbul uu kasoo laabtay africa uu kasoo laabtay fas uu kasoo laabtay waxaa lagu soo dhaweeyey garoonka ataturk international airport markaa dad badan oo ilaa kuma toban kun oo qof lagu sheegay taqriiban meelahaas camal gaari kara cadadkooda baa soo dhaweeyey mar kale oo ankara tagayna iyadana sidaas oo kale dad taageerayaal badan baa soo dhaweeyey waxa ay wararku sheegayeen maanta bishan june lix iyo tobankeeda in ay u qorshaysan tahay in ay qabtaan mudaaharaadyo kale oo kasoo horjeeda xisbiga xisbiga talada haya macnaha dadka taageerayaashiisu inay inay inay qaban doonaan ayay sheegeen marka inay dhici doonaan iyo inayna dhacaynin kolley ma garanhayno laakiin qorshahaas ayaa la sheegaya inuu jiro marka haddii dee la isbarbar dhigo dadka oo hadda mudaaharadyada wada iyo dadka kaleete dawladda taageersanna dee wax isku aada ma aha waa dad aada u tiro yar markii loo fiiriyo dadka kaleete ee dawladda taageersan kaasi waxa uu ahaa bashiir khaliif macalin oo ah arday wax ka dhigta magaalada istanbul dhegeystayaal halkii aan ku sheegnay caasimad ma ahayn waxa weeye magaalada istanbul ankara ma ahayn wuxuu u warramayay sahra cabdi axmed oo washington joog